أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل في الدفن فصل هذا كان فاصل مدح كلا سارو في الدفن fii axkaami dafni axkaamta aasidda meydka ayuu u fasal yahay sheekhu raximahu llahu tacaala bacdamaa uu ka soo hadlay habka meydka loo dhaqo iyo karfantii iyo salaatuuljanaaza iyo axkaamteedii qaybtii afraad ee waxyaalaha meydka u waajibaya ayuu sheekhu halkan ka gudageliyo waa aasidii iyo axkaamteedii waa aqalu dafni aasidda midda ugu yaraanta badan xufratun qodidu qodid weeyo godka in la qodo qodidaasoo tagtumu qarin karta raa'ixatahu raa'ixata almeyd meydka raa'ixadiisii qarin karta meydka haddii yacni raa'ixa uu leeyahay oo yacni waxay ka soo karayaan karkaas meydka waxa ka soo karaya wax qarin kara godku waa inuu yahay god yar kuma filla oo meydkii raa'ixadiisii laga fahmi karo iyo karkiisii oo wa taxrusu xufradu ka ilaalin karta hu meydka min asibaaci dugaagta iyo bahallada ka ilaalin karta godka waa in la gaadhsiiyo heer bahalladu aysan qodan karin oo awood aysan u lahayn inay bahalladii ixtiraamka iyo xushmada meydka ay meel uga dhacaan waa in godkaasi uu ka ilaalin karo bahalladii wa akmaluhu akmalu dafni aasidda midda ugu kaamilnimada badan taasi waa midda ugu yar sida ugu fiican oo ugu ajir badan aasidda iyo qabriga meydka lagu aasayo qaamatun joogu iyo wabasdatun iyo farafidin qof muctadilulkhilqa ah oo abuuristiisu ay dhexdhexaad tahay oo aad aan u dheerayn aadna aan u gaabnayn oo dhexdhexaad ah lacalla haddii qabriga uu ku istaago hoos uu u galo waa inuu hadduu istaago labadiisa gacmood uu fidiyo ilaa qadarkaas waa inuu dhirir leegyahay sida ugu fiican sida ugu roon oo ugu fadliga badan qadarkaas waa in qabriga la gaadhsiiyo wadaalika miqdaarkaas qadarkaas qabriga ugu fiican arbacatu adrucin afar dhudhun iyo wa nisfu nisfu afar dhudhun iyo nis waa in hoos loo sii qodo qabriga sida ugu khayrka badan oo ugu fadliga badan wayaxrumu waxaa xaaraam ah nabshuhu nabshu lmeyiti meydkaa faagiddiisii waa nabshu lqabri damiirka u celi nabshuhu nabshu lqabri qabriga faagiddiisii xaaraam wey qabriga meydka in la faago qabla balaa'in ay qabla balaa'i lmeyti meydka baaba-iisa ka hor intuusan meydku dhulka uusan ka mid noqon oo carrada uusan ku baabi'in in qabrigii la faago xaaraan diinta ma ogo liidkhaali meytin aakhara fiihi adigoo dhahaya meyd kalan ku aasayaaho meydkan intaan soo fago bannaanka u soo saaro ayaan qabriga meyd kale aan ku aasi xaaraan aw ligayri daalika ama sababkii la doonaba yacni qabriga ha loo faagee xaaraan in qubuurta la faago ixtiraama lisaaxibihi saaxib alqabri iyadoo qofka qabriga ku jira oo muslimkaa la ixtiraamay oo la xushmaynayo ilaa lidaruuratin daruuro in loo faago mahan daruuro waa loo faagi karaa hadday daruura ay dhacdo daruurada maxaa ka mid a ka andufina bilaa dahaara meydkii waxaa meesha qabriga lagu aasay isagoo la dahaaro qaadin oon la qubaynin oon loo dhaqin ayaa meeshii laysaga aasay dhaqid la-aan hala faagi aw ligayri اlqibla ama meydkii waxaa meesha lagu aasay isagoon qibladaba loo jeedin qibladii aan loo jeedin oo laga halmaamay ow fii hawbin maqsuubin ama maro la soo booliyey ayaa karfan looga dhigay maro xaaraan ah ayaa karfan looga dhigay ow ardin maqsuuba ama waxaa lagu aasay dhul booli ah boos booli ah oo yacni qof sharci ahaan aan meydka loogu aasin ayaa lagu aasay waa la soo faagi aw saqada fi lqabri mutamawalun ama qabrigii waxaa ku dhacay wax la maalaysan karo haba yaraado haba yaraado wax maalba lagu tilmaami karo ayaa qabrigii ku dhacay fayajibu الnabshu fi اluulayeyni maa lam yatagayar labada mas'alo oo hore in lasoo faagaahay waa waajib hadduusan isbedelin meydku waa markii bilaa dahaaro la-aasay iyo ligayri اlqibla ilaana markii loo jeeday wa fi الثaaliثati wain tagayara masalada saddexaadna waa la faagi oo mara booli ah oo xaaraan ah haddii meydkii yani meesha lagu aasay waa la faagi haba isbedelo hadduu doono bikhilaafi maa low dufina bilaa kafanin aw fii xariir haddii laakiin meydkii lagu aaso karfan la-aan karfan la-aan ayaa la aasay ama maro xariir ah maradii xariir isagoo rag ah meydka isagoo rag ah waxaa lagu aasay maro xariir ah fa innahu laa yumbashu markaas lama faagayo lixusuuli satri almaqsuudi min alkafan liannahu karfanta maqsuudka laga lahaa in la asturay ahayd meydka haddana carradanaaba ilaahay ku asturo carradii ayaa ilaahay ku asturay marka karfan darteed ma loo foogaayo وxرمة الxريiر لحq اللaahi تaعaaلى xariirta inay xaaraam ka noqoto ragguna waa xaq ilaahay subxaanaه وataعaalى uu iska leeyahay ويxرم waxaa xaaraama nafshu nafshu الqbri qabriga faagidiisii xaaraam wey qabla balaa-in baabi'idda meydka ka hor intuusan baabi'in in la faago xaaraam wey baabi'iddaas marka waa biالnisbati لطaبيicaةi الأrض ardada dabeecadeedu way kala duwan tahay dhul waxaa jira markii soddon sano afartan sano qofka hadduu ku aasnaado qofkaba uu iska baaba'ayo dhulalka qaarna waxaa jira ilaa lixdan sano lixdan ilaa toddobaatan sano meydkuba uusan ku baaba'in marka masaladaas waxaa dib loogu celinaa dadka dhulka meydka lagu aasay khibradda u leh ilaa dhulku waa kala duwan yahay dhulka qaarna soddon sano kabacdii u baaba'aa meydka qaarna afartan qaar wuxuu gaaraa ilaa lixdan sano ayuu gaaraa masaladaas marka waa masalo u khuduucaysa liahli khibrati اlardi dhulkaas dadka khibrada u ah ayaa la weydiina waxaa la leeyahay meydkan xilligaasaa la duugay suurtagal mata inuu baabao hadduu baabao markaa meeshii yani meyd kale waa lagu aasi karaa ama xilliyadan dambe waxyaalaha socda oo qubuurihii in la dul degayo oon la isweydiinaynba ma baaba-ay iyo goormaa la aasay iyo midna aan la isweydiinayn oo meeshii qubuurihii yani guryo iyo dabaqyo iyo laga dhisanayo waa xaaraan waxaad arkii qubuuro xataa waqaf ah oo la yska waqfay qubuur musabala mawquufo ah oo laska degayo laska degayo kaannahu yani qofkii meydkaa isagoona xushmo lahayn oo kale ayaa laga dhigay xadiisna waxaa ku soo arooray kasru mayi kasru cadmi اlmeyiti ka kasrihi xayan qofka meydkaa laftiisa haddii la jebiyo waxay la mid tahay qofkii isagoo noolaa adigoo laftiisii jebiyey oo kale isku dembi marka in qubuurihii la dul dego guryo laga dhisto la faago xaaraan sharciga islaamka lama ogola baabu zakaati hadaa midkani baabu zakaati zakada baabkeedu zakada xagga luqada waxaa lagu yihaha altadhiiru wاlslaaxu wاnnamaau wاlmadxu atadhiir dahiraad iyo dembi dhaaf zakada qofkaa ilaahay ku dahiraa oo ilaahay dembigiisa uu ku dhaafaa subxaanahu watacaala iyo walislaaxu hagaajin acmaashaaday hagaajin dembi dhaafaa ilaahay sabab kaaga dhigi subxaanahu watacaala wاnnamaau iyo ziyaado maalkaa ilaahay kuugu barakeeyaa acmaashaadaa ilaahay kuugu barakayn waalmadxu iyo ammaan xagga luqada waa lagu yidhaha wa sharcan xagga sharciga zake waxaa la yidhaha ismun limaa yukhraju min maalin aw badanin calaa wajhin makhsuus zakadu waa ismun magac limaa yukhraju waxa la bixinayo can maalin maal xaggiisana laga bixinayo aw badanin ama jirka laga bixinayo waa zakaatulfidri aw badanin ama jirka laga bixinayo calaa wajhin qaabna loo bixinayo qaabkaasoo makhsuusin la khasisay waa shuruud iska bixi ma aha shuruud iyo kayfiyaad lagu bixiyay zakadu wahiya zakadu axadu arkaani اlislaam tiirarka islaamku uu ku dhisan yahay mid ka mida wey zakadu wa min huma sidaa darteed yakfuru waxaa gaaloobay jaaxiduhaa ay jaaxidu wujuubihaa zakada wujuubkeeda qofkii diida waaba gaalba cala اliطlaaq qofkii yidhaaha sakadu waajibba ma aha waa mucaanid lilaah ilaahayuu mucaanid ku yahay qofkaas qof hadduu mucaanid lilaah yahay gaal aw fi lqadri almujmaci calayhi ama wuxuu diiday qadarka la bixinayoo lagu ijmaacay oo khilaafba uusan ka taagnayn khilaafba wuxuusan ka taagnayn oo waxyaalaha aan laysku khilaafsanaynba waxaa ka mid a shantii neef oo geela in neef aryihu uu ka waajibayo bilaa khilaaf tiiyuu diiday oo wuxuu yidhi neef arya kama waajibayo shan neef oo geela kama waajibayo neef arya war maxaa ka waajibahay waxaa ka waajibayaba inaan waxba la bixin ama waxaa ka waajibaya laba neef in la bixiyo de wax ijmaac uu inkiray qofka ijmaac hadduu inkiro gaal wa yuqaatal waxaa lala dagaalamaya almumtanicu min adaa'iha zakada gudashadeeda qofkii diidana waa in dowladdu ay la dagaalanto dowlad hadday jirto sharciga dowladdu waa inay la dagaalanto wa tuukhadu minhu waa laga qaadi zakada qofka wa in lam yuqaatal yaanba lala dagaalamin qahra haddii qof aan yani hubaysnayn uu yahana xoogaaba looga qaaday qasab hadduu hub iyo ciidan watana waa lala dagaalamay markaas qaala الشhaykhu raximah اllahu tacaala laa tajibu zakaatu zakadu ma waajibto ilaa calى اlxuri qof xora maahane ilaa calى اlxuri la yidhi maxaa baxay addoonkii addoon zaka kuma waajibto liannahu laa yamliku shayئa addoon isago waxba ma milkiyaba isagaaba la milkiya isagaaba la leeyahaba oo la milkiya marka zakadu addoommada kuma waajibto xorkaasoo almuslimi ee haddana muslim ah almuslim la yidhi maxaa baxay gaalkii gaal zaka kama waajibto leanna waxaa weye zakada waxaa ka horeeya towxiidkii iyo islaamnimadii waa sidii salaadoo kale wey salaaduba kama ansaxayso nin gaal hadduu yidhi anigoo gaalan tukan kama ansaxayso lanna waxaa waaya towxiidka inuu soo galo markaa kabacdi uu tukado xorkaasoo almuslimi ee muslim ah marka sakada looma shardiyo albuluuq albuluuq looma shardiyo yacni la dhihi maayo xur almuslim albaaliq inuu qaangaar yahay waxba shardi ma ah walidaalika qofku hadduu maaragtahay xalay uu dhashay xalay uu dhashay maal hadduu leeyahay sakadu waajibay ku tahay see suurtagal u tahay isagoo xalay dhashay inuu maal yeesho suurtagalo xal isagu dhashuu maal yeelan kara se maal wuxuu ku yeelan karaa bisababi alirti dhaxal dhaxal uu ku yeelan karaa dhaxal ayuu ku yeelan karaa ama wuxuu maal yacni ku yeelan karaa bisababi alhibati waalwasiyati lahu in loo hibeeyo cunugaa xalay dhashay markaasaa loo hibeeyo waajibay ku tahay haddii xawlba uu ka soo wareego oo sanad uu ka soo wareego milkiga cunugaa zakadii waa laga qaaday marka zakada looma shardiyo qofka ay ku waajibayso inuu qaangaar yahay shardi ma xalay hadduu dhashay maalna uu leeyahay waa laga rabaa waa laga rabaa zakadii xurkaasoo almuslimi ee muslim ah xurkaasoo hayri اljaniini uurjiif aan ahayn waa inuusan caloosha ku jirin waa shardi horta wuxuu inay dhashaanaa la rabaa inay dhashaanaa la rabaa dunida ay yimaadaan laakiin caruurka caloosha ku jira uurka ku jira lama dhahayo zakaa ku waajibtay zako kaasi ha bixiyo leanna wuxuu yahaba lama yaqaano falaa zakaata fi lmaali almawquufi lahu hadde hadduu uur ku jiro wax uur ku jira see maal u yeeshay marka hore taasaa ka horraysa horta in la isweydiiyo uuruuba ku jiraahay see maal u yeeshay wuxuu ku yeelan karaa waa lagu waqfay ilaa waqafka waxaa weeye uurka waxa ku jira waxbaa lagu waqfi karaa xataa waqafku wuxuu ku ansixiyay caruur aan dhalan hadda ka bacdi waxaad dhihi kartaa maalka iyo xoolahayga waxaan ku waqfay owlaaddayda owlaaddayda ka bacdi hadday baaba'aan waxaan ku cadfay waxaan ku waqfay owlaadda ay dhali doonaan kuwaasi hadday baaba'aan ay dhintaan waxaan ku waqfay kuwa kale oo ay dhali doonaan wahaakada marka waqafku isagu waa ku ansixiyo cunugiiyo uur ku jiraa xoolo lagu waqfay haddee ma dhahayno marka cunugiio uur ku jiraa xoolo lagu waqfo yacni zaka maal uu yeeshay zakadii hal bixiyo ma la dhahayo liannahu laa hiqata biwujuudihi laguma kalsoona wax jira inuu yahay haloosha balla arya isaga jirtay wuxuu yahay maxaan ka ogni balla arya isaga jirtay laguma kalsoonaba jiritaankiisa dhan fadlan can xayaatih iskaba dhaaf inuu nool yahaye wujuudkiisaan la hubin idan marka waxaa weeye zaka kuma waajibayso qofkaa caloosha ku jira wadaalika kaasi ay wujuubu zakaat zakada wujuubkeedu fii anwaacin noocyaalo fara badan u ahaa dhowr nooc ayaa zakadu ku waajibtaa alأwalu alnowcu اlأwalu nooca ugu horeeya annacamu nicmooleydii nicmooley zaka waa ka waajibtaa nicmooley waxaa loola jeedaa waa alibil wاlbaqaru wاlghanamu waa geela iyo looda iyo ariga bis wax hoolo ah oo zakadu yacni ku waajibaysa waxaa ka jira ariga la dhaqdo saddexdaa nooca amaa qofku hadduu dhaqanayo fardo farduu dhaqdaa maalan ama dameeruu dhaqdaa zake lagama rabo ilaa fardahaas iyo dameerahaasi inay yihiin maalu tijaaro bis intaasay zaka ugu waajibi kartaa ama hadduu fardaha ka ganacsanayo ama dameerihii uu ka ganacsanayo maalu tijaaro ahaana looga qaadi sakada maalu tijaaro ahaan ayaa looga qaadi laakiin ma la dhahayo fardaad dhaqataa ama dameeraad dhaqataahe fardaha iyo dameerahan daatadooda sake ka bix ma la dhahayo haddaysan maalu tijaaro ahayn amaa xoolaha kale saddexda nooc oo kale waa waajib sakada in laga bixiyo haddii shuruudi la helo fa fii kulli khamsin shan kasta dhexdeeda waxaa ahaa shantaasoo min alibili ee geela ka mida ilaa cishriina ilaa labaatan laga gaaro shaato neef ariya ayaa ahaaday shaatadaasoo jadacatun ee ilka dhacsatay neef shaata ahoo ilka dhacsatay ereyga shaatun ta'da ku jirta attaau laysat lita'niifi bal hiya lilwaxdati ta'da shaatun ku jirta taau ta'niif ma ahana yidhahda culimmada naxwo taau ta'niif ma ahan bal hiya lilwaxda magaceeda ta'daasoo kale waxaa la yidhaha taaulwaxda taaulwaxda maxaa loola jeeda taaulwaxda ulajeedadeeda waxaa weeye bimacnaa waa ta ku tusinaysa hal shay shaatun hal shay oo ari ah marka maxaa soo gelaya orgoga xataa shaataa la yidhaha xagga luqada carabiga kan dhadiga ah oo neefka ridaana waa shaatun iyadana waa la dhihi kara yastawi fiiha addakaru wاlunha ereyga shaata waxaa ku siman dakarka iyo unhada oo ta'du soo taau taaniid maaha laysat bitaa'i taaniid inama hiya taau lilwaxda taau lwaxda la yidhaha taau taaniid lama yidhaha taada shaatun ku jirto marka maxaa laga qaadi karaa shan neef oo geel ah wuxuu ku yidhi sheekhu shan neef oo geela laga bilaabo ilaa labaatan ariyaa laga qaadi oo shan neef uu gaaray hal neef oo ariyaa laga qaadi ama orgoy ha noqdo ama ri ha noqdo ama ila ha noqdo haddii wixii la rabo wan ama lah ayaa laga qaadi hadduu gaaro maalan shan kale haddana ku dar toban uu gaaray laba neef shan iyo toban uu gaaray geeli saddex neef labaatan uu gaaray haddana afar neef oo ari weli arigiyaa soconaya saasuu ula jeedaa arigaasaa soconaya min khamsa ilaa cishriin min khamsa ilaa cishriin geel ma waajibayo ari bisaa waajibayo ula jeeda marka waxaa lagu dabdiyaa dabdiya u sameeyeen culimmadu waxay ku dabdiyeen hash yab yahaj kad kahad ayaa lagu dabdiyey yacni dabdigu waxaa weeye waa dariiqo kooban oo qofku uu ku baran karo zakada uu ku fahmi karo hash hash waxaa loola jeedaa waa haa iyo shiin hash ha-adu xisaabta abjadka waxay ka keeni shan shiinkana waxaa loola jeedaa shaatan oo lasoo gaabiyeyo yacni shan neef oo geela shaataa ka waajibayso saas way macnaha hash yab isagana waxaa weeye yab waa yaa iyo baa yaa iyo baa ya-da xisaabta abjadka masay keeni toban ba-duna meexqay keentaa labo waa laba neefaa laga wadaa geelu hadduu ya kuu gaaro waa tobane ba dhiib ba dhiib maxaa loola jeedaa ba-da xisaabta labay keenaya laba neefoo ariyo dhiibaa loola jeeda yab saas yahaj yahaj ya-da xisaabta abjadka waxay keeni toban ha-duna waxay keeni shan waa geeliyoo shan isku dar labadoo geeli shan iyo toban kuu gaaray wey geelu hadduu shan iyo toban uu kuu gaaro jiim ka bixi wey yahaj jiim ka bixi jiim ka bixi haddii jiimka misuu keeni xisaabta saddex uu keeni geeli shan iyo toban hadduu ku gaaro saddex neef dhiib saddex neefoo ariyaa loola jeeda kad ayaa ka mida kad ayay dhaheen haddana waxay dhaheen kad kad kaafka xisaabta abjadka wuxuu ka keeni labaatan kaadka kaafka wuxuu keeni labaatan daalkana daalkana intii la bixinayo daalku xisaabta abjadka afar uu ka keeni yani afar aad iska bixin kaaf geelu hadduu kuu gaaro daal bix geeli kaaf uu gaaray daal bix kaaf uu gaaro maxaa labaatan uu gaaro daal iska bixi afar iska bixi oo dabdi yar dabdi koobanoo yani zakada loogu talagalay in lagu barto waa sidii macalimiinta marka dugsiga la dhiganayo suurat raxmaan ardayda dhigta marka qur-aanka la baranayo markaas waxay dhahaan dabdiyaa loo sameeyey macalimiinta u samey jiray soomahayn yuwaku yasayayu fafayuha wadafifi taasay macalimiinta dhihi jireen yani aayadihii ardayga waxay ugu talagaleen inaysan ka khaldanin yuwaku yasayayu fafayuha wadafifi mufika miyahayd waxay ku xigi jirta saas mufika mufika yacni waxaa weeye aayadihii inaysan kaa khaldanin ay macalimiintu ugu tala galeen in si fudud loo xifdiyo suuradda haddaan suurad samid badan ay tahy biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan maxaa ku xiga inuusan qofku ku jahwareerin xuruuftaasu marka ku dabdinaa qofka sidaasoo kale culimmadu waxay u sameeyeen baabu zakaati dabdigaasoo kale dabdiga u sameyen waxay yidhahdeen hash yab yahaj kad kahad ay yidhahdeen kahad kahad kaafka xisaabta abjadka wuxuu ka keenaa labaatan labaatan uu keena ha-dana xisaabta abjadka maxay ka keeni shanay ka keeni daadkana wixii la bixin lahaaba daadkana wixii la bixin lahaa oo waxaa weeye geelu markuu labaatan iyo shan kuu gaaro daad bixi daadka marka maxaa loola jeedaa bintu makhaadin bintu makhaadin oo la soo gaabiyey bintu makhaadin wuxuu ku yihi sheekhu raximah اllahu tacaala fafii kuli khamsin shan kasta waxaa ahaaday shantaasoo min alibili ee geela ka mida ilaa cishriina shaatun jadaca aw amase jadacu da'nin neefkii idaha ahaa oo ilka dhacsaday ama neef idaa bix haddaad dunto oo ilka dhacsaday jadacatu da'nigaasoo lahu sanatun hal sano ay u sugnaatay haddii neefka idaha marka la bixinayo geelu shanuu kuu gaaray wuxuu ku yihi sheekhu ama aricad ka bixi ama ida ka bixi wy idihii marka wuxuu ku yidhi hal sano waa inuu jiro markaad bixinayso waa inuuna ilka dhacsaday hadduu hal sano ka hor ilka dhacsadana ka war neefka idaha ahaa waa la bixin karaa hal sano ka hor haddii ilkuhu ay u dhaceen neefka idaha ah waa lagu bixin karaa zakadii aw amase haniyatu maczin ama neef aricad ah oo ilka dhacsaday waa lagu bixin karaa isaga laakiin lahaa sana taani waa inay laba sano jirto aricad hadduu yahay laba sano waa inuu gaaro aw amase haniyun neef ilka dhacsaday waa orgi haniyatun waa mu'anath waa ridi haniyun oo ta'dii laga daayana waa orgogii orgoy aricada aw haniyun ama orgogii orgogaasoo lahu sanataani waa inuu laba sano gaaro dhinaca arig wa fii khamsin wa cishriina shan iyo labaatan geeru hadduu gaarona bintu makhaadin maxaa ka waajibaysa bintu makhaadaa ka waajibaysa bintu makhaadadaasoo lahaa sanatun hal sano ay u sugnaatay geelu marba hadduu shan iyo labaatan gaaray arigii wuu dhammaaday geelaa la bixinaa marka ari ma bixinay sidee geelaad bixine bintu makhaadaad bixin bintu makhaada waa neef yacni qaalin hal sano jira qaalin hal sano jir ah ayaa loola jeedaa bintu makhaadin ayaa ahaaday bintu makhaadadaasoo lahaa sanatun waa qaalin hal sano jirta ayaad bixinay waataan ku dabdinaynay kahad kahad midkaan ku dabdinaynay bintu makhaadada aw amase ibnu labuunin ama qofku wuxuu bixin karaa ibnu labuun ibnu labuun xaggee ku cadfaynaa bintu yaan ku cadfaynaa wa fii khamsin wa cishriina waxaa ahaaday bintu makhaadin aw amase waxaa ahaaday ibnu labuun caanuuleyda inankeedii waa midii rimaneedaa loola jeedaa caanuuleyda waa hashii rimaneed hashii rimaneed qurbaceedii ay dhashay hashii irmaneed qurbacii ay dhashay lahu qurbacaas waxaa u sugnaaday sanataani laba sano hadduu doono bintu makhaadada inta iska dhaafo lacali hadduu waayo weye in faqadahaa bintu makhaadadii hadduu waayey wuxuu u guuri karaa ibnu labuunuu bixin karaa neef ratiyo qurbaca qurbaca laba sano jira ayuu bixin karaa bishardi in faqadahaa bishardi hadduu waayey wey bintu makhaadadii bintu makhaadadiisuu u waayey geeliisiyaa labaatan iyo shan gaaray bintu makhaadad siduu u waayey waxaa weeye bian lam yamlikhaa maba milkiyaba ma haysto bintu makhaada ma haysto ow malakahaa maciiba ama waa haystaa laakiin way ceebaysanta neef ceebaysan wey ow maksuuba ama waa haystaahe waa booli nin booli geela ku darsaday wey wa cajaza can takhliisihaa inuu ka saafigareeyo maksuubadaa geelana waa ka caajisay ow marhuunatan bimu'ajalin ama waa laga haystaa dayn iyo wax uu qaatay yaa looga rahan dhigta walaa farqa farqi kuma jiro bayna an yusaawa inuu la sinaado qiimatu ibnu labuun qiimata binti makhaad inuu la siman yahay owla ibnu labuunkan uu bixinayo bintu makhaada inay isku lacag yihiin xagga suuqa markii la gorgoriyo iyo inay kala badan yihiin isku mid marba hadduu waayo bintu makhaada ibnu labuun sharcigu u ogolya inuu bixiyo isaga yaba ziyaado sii bixiyey ewel bintu makhaada waajib ku ahayd soomaahay waa qaalin qaalin wey dhadig ah oo hal sano jira wuu waayo hadduu waayo qurbac uu bixin karaa hal sa- laba sano jira wa fii sittin wa halaaثiina soddon iyo lix dhexdooda waxaa ahaaday bintu labuunin caanooleyda qaalinteedii caanooleyda qaalinteedii lahaa bintu labuunada waxaa u sugnaaday sanataani waa qaalin laba sano jira qaalin laba sano jira ayuu bixinaa hadduu geeliisu gaaray soddon iyo lix شhan iyo labaatan oo hadda aan ka soo gudubnana waxaa laga bixinaya bintumakhaado شhan iyo labaatan iyo soddon iyo lix inta udhexaysa waxaa la yidhaha waqsi waqsi maxaa loola jeedaa wax ziyaada ma lahan zakadu kuguma ziyaadayso maalan شhan iyo labaatan bintumakhaadaad ka bixinaysa geelaagii waa ziyaaday soddonuu kuu noqday weli bintumakhaadad ayaad bixine soddon iyo shanuu kuu noqday weli bintumakhaad ayaad bixine soddon iyo lixuu kuu noqday markaasuu isbeddelku inta udhexaysa waxaa la yidhaha masaa'ilu اlwaqsi ayaa la masaa'il yacni la iska cafiyo sharcigu wax isbeddela aan keenayn da'yaalka u dhexeeya wa fii sittin wa halaaثiin waxaa ahaaday bintu labuunin oo lahaa sanataan laba sano jir qaalin laba sano jir ah ayaa diba geelaagu hadduu soddon iyo lix gaaro waxay culimmadu meeshaa ku dabdiyaan lawnun ayay dhahaan lawnun lawn lawnun laanka xisaabta ajbadka wuxuu ka keenaa soddon wawduna xisaabta abjadka waxay ka keentaa lix intaas waxaa weye soddon iyo lix soddon iyo lix geelu hadduu gaaro nuunka bixi nuun nuunka ayaad bixin oo nuunku waa ishaaratun ilaa binti labuunin ayaa lagu ishaaray binti labuun oo lasoo gaabiyey nuunka binti labuunaad bixin wey wa fii sittin wa arbaciina afartan iyo lix dhexdoodana xiqatun ayaa ahaatay qaalin xiqa ah ayaad bixinay qaalintaas xiqadaasoo lahaa halaaثun saddex sano ay u sugnaadeen geelii wuxuu kuu gaaray afartan iyo lix afartan iyo lix hadduu gaaro waxaad bixinaya qaalin saddex sano jirta qaalin saddex sano jirta ayaad bixinay xiqa waxaa loogu tilmaamay yacni xaq u yeelatay maxay xaq u yeelatay in markan ay orgooto oo ratigu uu boodo heerkaasay gaartay inay orgooto ayay xaq u yeelatay xiqatun mid mutaysatay waxay mutaysatay bian yansuwahaa alfaxlu faxligu inuu bowdo owrku inuu boodo ayay markaa xaq u yeelatay xiqaa la yidhaha marka waa qaalin saddex sano jira waxay ku dabdiyeen culimmadu mawxun ayay ku dabdiyeen mawxun miimka xisaabta ajbadka wuxuu ka keenaa afartan waawdana waxay keentaa lix intaas waa afartan iyo lix xa'duna wixii la bixinayey oo xiqadii ah xa'duna waa wixii la bixinayay oo xiqadii ah wa fii ixdaa wa sitiin lixdan iyo kowna waxaa ahaatay jadaca ahaatay jadaca ayaa ahaatay qaalin ilka dhacsatay jadacadaasoo lahaa arbacun afar sano ay u sugnaadeen geelaagii wuu barakooday wuxuu gaaray lixdan iyo kow jadacatu waajibaysa saajunay ku dabdiyeen saajun ayay ku dabdiyeen saajun siinka xisaabta abjadka wuxuu keenaa lixdan alifka siinka ku xigana hal xabuu keenaa xisaabta abjadka kow waa lixdan iyo kow jiimkuna waxaa weeye wixii la bixinaya jadacadii wey jadacadii wey jiimka wa fii ixdaa wa sitiina jadacatun lahaa arbacun wa fii sittin wa sabciina toddobaatan iyo lixna bintaa labuunin caanooleyda labadeedii qaalmood ayaa ahaadeen oo markii ugu horraysaoo geela laba xabo la bixiyo toddobaatan iyo lix toddobaatan iyo lix hadduu gaaro laba qaalmoodaad bixina laba bintu labuuna bintu labuuna waanu soo qaadanay oo mar walbaba yacni geela wax laga bixinayey laba sano jir wey halkii xababa halkii qaalinba waxay jirtaa laba sano waxay ku dabdiyeen culimmadu cawnun cawnun caynka xisaabta abjadka wuxuu keenaa toddobaatan waawduna waxay keentaa lix toddobaatan iyo lix wey laba nuunaa ugu dambaysa cawnun laba nuun laba nuunaa loo akhriyay labadaas nuun maxaa lagu ishaaray ishaaratun ilaa binteey allabuun labadii bintu labuun labadii bintu labuun ayaa lagu ishaaray wa fii ixdaa wa tisciina sagaashan iyo kowna waxaa ahaaday xiqataani laba qaalmood oo xiqo ah xiqada aan soo marray qaalin walba waxay jirtaa saddex sano laba qaalmoodaa laga qaaday haddii geelu uu gaaro sagaashan iyo kow waxay ku dabdiyeen saaxax saaxax saad bisaadi saaxax ay ku dabdiyeen saadka xisaabta abjadka wuxuu ka keeni sagaashan aliftuna xisaabta waxay ka keeni hal xabo sagaashan iyo kow laba xa laba xa ayaa ugu dambeeyo saaxax wa xa labada xa waxaa weeye waa labadii xiqo oo la soo gaabiyey laba xiqo ayay ula jeedaan saaxax wa fii miatin wa ixdaa wa cishriina boqol iyo labaatan iyo kowna halaaثu banaati labuun saddex bintu labuuno ayaa ahaatay waa hashii irmaanka ahayd yacni saddexdeedii binti labuuno binti labuuno walbaana waan soo qaadanay da-da ay jirto laba sano jir wey saddex qaalmood oo mid walba ahy laba sano jirto ayaa waajib ku noqonaysa geelu hadduu gaaro boqol iyo labaatan iyo kow xisaabtii ugu dambeysana waxay ahayd sagaashan iyo kow sagaashan iyo kow iyo boqol iyo labaatan iyo kow inta u dhaxaysa waa masaa'ilulwaqsi ziyaado male yacni wax kugu ziyaaday male geelu markuu gaaro boqol iyo labaatan iyo kow ayaa waxaa ka waajibaya halaau banaati labuun waxay ku dabdiyeen qaaka labuunaatin oo bilqaafa qaaka labuunaat ayay ku dabdiyeen qaafku xisaabta abjadka wuxuu keeni boqol aliftuna weligeed waxay keeni hal xabo kaafkuna wuxuu keeni labaatan intaas meeqow kaafka waxaan ihi wuxuu keeni boqol aliftuna hal kaafkuna labaatan boqol labaatan kow soo maaha labuunaatinna saddexdii bintu labuun labuunaat waxay yidhahdeen marka qaaka labuunaatin ayay yidhahdeen qaaka labuunaatin boqol labaatan kow saddex bintu labuun wa fii miatin wa fii miatin wa halaaثiin boqol iyo soddonna waxaa ahaatay xiqataani maya xiqatu hal xiqo iyo wa bintaa labuunin iyo laba bintu labuun geelaagu uu barakooday oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kuu gaarsiiyey boqol iyo soddon boqol iyo soddon hadduu kuu gaaro laba xiqo waxaan ka waajibaya laba bintu labuun iyo hal xiqo laba bintu labuun iyo hal xiqo ayaa ka waajibaya geelu hadduu gaaro boqol iyo soddon uma markaa kabacdi qaacidadan ad ku soconoo ثuma fii kuli arbaciina afartan kasta waxaa ahaaday bintulabuun oo fii kuli khamsiina xiqa qaacidadaa ku soco afartan kasta waxaad ka bixine bintulabuun konton kastana waxaad ka bixine xiqa hal xiqaad ka bixine oo maalan hadda markan la leeyahay yacni boqol iyo soddonkii waxaa ka waajibaya hal xiqo iyo laba bintulabuun marka la leeyahay waa laba siddeetanaad laba siddeetanaad iyo may siddeetan meela iyo konton meela saas isku noqona saas noqon maayo boqol iyo konton boqol iyo soddonka waa siddeetan meela iyo konton siddeetanka marka laba qaybood u kala qayb afartan iyo afartan afartan kaleba marka maxaa ka waajibayey bintulabuun saas bintulabuun labada bintulabuun halkaasi ka yimaadeen dhinaca kontonkana waxaa ka socda xiqada tan nafteeda waxaan ku dureerinaynaa qaacidada uu noo sheegay sheekha middan masalada nafteeda waa fii miatin wa halaaثiina xiqatun wa binta labuunin ayaa waxaan ka soo saaraynaa qaacidada sheekhu noo sheegay uma fii kuli arbaciina bintu labuunin wa fii kuli khamsiina xiqa lannu boqol boqol iyo soddonka naftiisa waxaad u qaybine waa siddeetan meel ah iyo konton meela kala qayb siddeetankii maxaa ka waajibaya ya laba bintu labuun kontonkana maxaa ka waajibaya hal xiqo saas way qaacidada sheekha ku socotaa uma fii kuli arbaciina bintu labuunin wa fii kuli khamsiina xiqatun kabacdi marka waxaad samaynaya yacni masaa'ilulwaqsi intaan ahayn toban tobanaad xisaabta u ziyaadinay hadda boqol iyo soddon uu sheekhu noogu sinay zid cashran toban ku ziyaadi marka waxay noqonee boqol iyo afartan boqol iyo afartan imisaa ka waajibaya marka laba xiqo iyo hal bintu labuun laba xiqo iyo hal bintu labuun uma zid cashran ilaa toban ka sokeeya zakadu iskama yani iskuma bedesho toban un baan ziyaadinaynaa mar walba boqol iyo afartankii tobanaan ku darayna waxay noo noqonay boqol iyo konton boqol iyo konton maxaa ka waajibay saddex xiqo saddex xiqaa ka waajibay zid casharan haddana tobanaad ku ziyaadina boqol iyo lixdan ay kuu noqon boqol iyo lixdan maxaa ka waajibay afar bintu labun afar bintu labana ka waajibay zid casharan haddana tobanaad ku daray boqol iyo toddobaatan ay noqoneen boqol iyo toddobaatan maxaa ka waajibay saddex bintu labun iyo hal xiqo saddex bintu labun iyo hal xiqo haddana zid casharan toban haddana ku ziyaada boqol iyo siddeetan ay noqon boqol iyo siddeetan maxaa ka waajibay laba xiqo iyo ila laba kontonaad iyo laba afartanaad soo maa laba xiqo iyo laba bintu labun zid casharan haddana tobanaad sii ziyaada boqol iyo sagaashan imisaa ka waajibay saddex xiqo iyo hal bintu labun saasay noqon saddex xiqo iyo hal bintu labun zid casharan haddana toban ku ziyaada haddana laba boqol laba boqol imisaa ka waajibay labada dhinac waad ka fiirin kartaa dhinaca kontomada haddaad ka fiiriso afar konton afar konton hadday noqoto meeqaa ka waajibaysa marka afar xiqo haddaad dhinaca afartanada u bedeshana shanay kuu noqonee shan bintu labun soo ma aragtid ninka geeleyda marka labadaba khiyaar u leeyahay xagga sharciga markaasoo kale waxaa la yidhaha masaa'il itifaaqi alfarday waa masaa'il laba farad ay isku waafaqeen labada farad maxaa loola jeedaa waajibkii xiqada iyo waajibkii bintulabunka marka qofka geeleyda geeliisu laba boqol hadduu gaaro muxuu samayn karaa dhinaca xiqooyinka wuxuu ka bixin karaa afar xiqo dhinaca bintulabunkana waa u weecan karaa wuxuu ka bixin karaa shan bintulabun waa masaa'il itifaaqu alfardayn waman faqada qofkii waayey waajibahu waajibkiisii qofkii waayey geeliisii wuxuu ka waayey waajibkii sharciga kaan faqada binta labun wa cindahu sittun wa halaaثuun geeliisii wuxuu gaaray soddon iyo lix soddon iyo lix ayuu gaaray wuxuu waayey marka maxaa ka waajiba bintulabuna laga reeb bintulabunaday ma haysto fa in shaaa hadduu doono xasalahaa bintulabudanaydu raadina bintulabudanaydu ha raadiyo ha soo xasiliyo wa in shaaa hadduu doonana sacida wuxuu u kori ilaa aclaa wax ka sarreeya minhu min waajibihi ama waajibkiisii wax ka sarreeya bidarajatin ha bixiyo kalxiqa waajibkiisi waxa ka sarreeya waxaa wey waa xiqo xiqo oo waajibkiisii ka badan ha bixiyo haddii marka ninkan miskiinka ah oo geeleydaa ilaa xaqaa laga qabaa waajibkiisii wax ka badan ayuu bixiyey waakhada wuxuu soo qaadanaa shaatayni laba neef oo ari ah labadaas neefoo aryahoo kaludxiyati ka ijzaa'i aludxiya udxiyada neefafkii u gudi lahay la mida qofka sekada aruurinaya wuxuu leeyahay war xaqaad iga wadataahe laba neefoo arya iisoo celi ilaa waajibkayga wax ka sarreeyaan bixiye waajibkayga wax ka sarreeyaan bixiyee laba neefoo arya iisoo celi walaba weliba labada neefoo arya loo soo celinayo waxaa shardiga neefaf gooya udxiyada shuruudday udxiyada ofsada ee loo soo celinayo ow amase akhada wuxuu qaadanaa cishriina labaatan dirhaman min dirhaman ama neefafka ariga ha ku bedesho lacag waa lacagihii xilligaa jiri jiray lacagihii xilligaa jiri jiray way cishriin dirham ha qaato labaatankaa dirhamoo islaamiyatan ee loo nisbeeyey lacagihii islaamku isticmaali jiray islaamka loo nisbeeyey ilaa cahdigii nabigeena sala allahu calayh wasalam daraahimtii la isticmaali jiray ha qaato ama laba neef ha qaato ow amase nasala wuxuu hoos ugu soo degi karaa ilaa asfala minhu min xaqihi ama xaqiisii wax ka hooseeya minhu min alwaajib asfala minhu ay min alwaajibi bidarajatin ama waajibkii wax ka hooseeya ayuu hadduu rabo hoos ugu degi karaa ka binti اlmakhaad fi lmithaali اlmadkuur mihaalkii aan soo marnay mihaalkii aan soo marnay muxuu ahaa geeliisu wuxuu dhammaa soddon iyo lix soddon iyo lix isagoo geelii haysta hoos ha u degoo bintumakhaada ha bixiyo waa wax waajibkiisii ka hooseeya ilaa bintumakhaada yaa bixin jiray qofka geeliisa uu leegyahay shan iyo labaatan shan iyo labaatan qofka geeliisa leegyahay bixin ninkana soddon iyo lix neef way geela u haysta hoos marka intuu u dego ha bixiyo bintulmakhaada ha bixiyo wa acdaa bikhiiratihi waa acdaa markaas wuxuu bixinaa bikhiiratihi doorashadiisa iyo doorashada asagaa dooranaye shaatayni laba neef oo ariga ha bixiyo asagu ow cishriina dirham waa tii cagsigeedii ama labaatan dirham ha bixiyo ilaa waajibkii isaga lagu lahaa wax ka hooseeyo ka yaruu bixiyey wax ka yar hadduu bixiyey si waajibkii masaakiinta uu soo buuxiyo laba neef oo ariya ha bixiyo ama cishriin dirham allah subxana wataala